أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa soo saartay fariin dignin ah oo ku socota ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya iyo jabuuti maamul goboleedka jaarir dirarka ee isku magacaabay puntland ayaa aadayn kulal u jeediyey hoggaanka kooxda riddada soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataabel akhbaari ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo olole lagula dagaalamayo kaneecada oo laga fuliyey degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa ka faa'iidaystay gurmad caafimaad oo ay gaarsiisay wilaayada jubbada hoose xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qariyay in murtad gurgurta iyo maleeshiyaadkiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay laba sano ka hor ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatana isagii oo dhan dowladda silmiyadda maraykanka ayaa soo saartay fariin digniin ah oo ku socota ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya iyo jabuuti cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa looga digay in cudurro laayaan ay haleeli karaan ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga qaar ka mid ah dalalka dhaca geeska qaaradda afrika hay-adda kormeerka ee taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan dalalka jabuuti iyo soomaaliya ay halis ugu jiraan inuu asibo cudurka dilaaga ah ee kansarka ama kaankarada loo yaqaan halista caafimaad ee soo wajahday askarta maraykanka ee geeska afrika waxaa u sababa qashinka iyo qudaafadda dhex eegaagta saldhigyada ay difaacyada ka dhex samaysteen bentagoonka maraykanka wuxuu warbixintiisa ku sheegay in kumanaan askari ay halis ugu jiraan inuu haleelo cudurka kansarka kadib markii ay askartu jiidaan qiica ka soo baxaya goobaha lagu gubayo qashinka inkastoo joe baiden uu laba sano ka hor soo saaray qaanuun faraya wasaaradda gaashaandhigga in qashinka dhex ceegaaga sallagyada godod loo qodo kadibna lagu gubo haddana weli xeerkaasi ma dhaqangelin oo askarta ayaana qashinka waxgoda u qodin qaanuunka loogu yeeray gubista qashinka ee joe baiden saxiixay ayaana waxba ka tirin halista ay wajahayaan ciidamada ameerikaanka ah ee duulaanka ku jooga dalalka soomaaliya iyo jabuuti ciidanka maraykanka sidii saxda ahayd uma qaadan digniinta gaar ahaan kuwa ku sugan sallagyada geeska afrika waxayna taasi sababaysaa in buushishka qashinka ah ee xarumahooda yaal marka la gubayo ay cuduro ka dilaacaan ayaa lagu yiri warbixin toban bog ka kooban oo ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga dowladda siliibiyadda maraykanka warbixinta ayaa lagu sheegay in meelaha khatarta ugu daran ay ka jiraan ay yihiin geeska afrika gaar ahaan jabuuti iyo soomaaliya oo ciidamada ameerikaanka ah ay ku neefqabatoobaan qaaca ka soo baxaya qarmuunka qashinka ay gubayaan bentagoonka maraykanka wuxuu sheegay in cudurka kansarka uu halis ku hayo askarta maraykanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya halistu kama imaanayso oo keliya qashinka ay gubayaan ciidamada ameerikaanka ee waxaa kale oo ay ka imaanaysaa qudaafadda ciidamada afrikaanta ah ee sallagyadoodu dariska la yihiin kuwa maraykanka iskuduwaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda washington ayaa tibaaxay in hawada wasakhaysan ay ciidamadu jiideen sannadii labada kun iyo labaatan ay halis badan dhalisay sababo la xiriira maadooyinka sunta ah ee ka imaanaysa qashinka la gubayo warbixinta ayaa lagu xusay in wiil uu dhalay joe baiden uu u dhintay cudurka kansarka oo uu ka qaaday qashin ciidamada maraykanka ku gubayeen dalka ciraaq ugu dambeyntii taqriirka ayaa welwel looga muujiyey xaaladda caafimaad ee ciidamada maraykanka ee geeska afrika waxaana xusid mudan in inta badan ciidamadan oo isku soo oday sallagyo shub ka samaysan aysan dhaqdhaqaag samayn karin sababo la xiriira baqdin ay ka qabaan weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saldhigga ciidamada maraykanka ee beledoogle ayaa bishii sebteembar ee sanadii labada kun sagaaliyo toban weerar culus kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddex bilood kadibna waxay mujaahidiintu weerar askar badan lagu dilay ay ka fuliyeen saldhigga ciidamada maraykanka ee mandibey horaantii bishii janaayo ee sanadii labada kun iyo labaatankii mahadsanid walaalka caliyare maamul goboleedka shaardirarka isku magacaabay puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey hogaanka kooxda ridada soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya waxaa weli isa soo taraya hadalhayntii ka dhalatay hubkii dhowaan u gacangalay maleeshiya beeleedye ka soo jeeda degmada cabadwaaq kuwaasoo si xooga ula wareegay hub u socday kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cayidiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka shahaadaladirarka ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxda ugu sarreysa kooxda ridada soomaaliya murtadkan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in hubkii dhowaan dadka deegaanka ay ku qabsadeen duleedka degmada cabudwaaq ee dhacda gobolka galgaduud uu ahaa mid ay lahayd kooxda ridada soomaaliya wuxuu si gaara lahaanshaha hubkaasi ugu eedeeyey xasan gurguurte kaasoo uu sheegay in ujeedka hubkaasi uu ka lahaa ay ahayd inuu ku hubeeyo beelaha walaalaha ee dega gobollada dhexe si ay isku gumaadaan waxaynu ognahay oo kale xasan sheikh teeramkiisii hore markuu joogayna inuu colaado badan gobolka mudug ka horeeyey haddana colaadihii markuu xukunka kusoo noqday ay maaragtay ay colaadihii halkooda ka bilaabmeen oo dad badan oo soomaaliyeed ku nafwaayeen waxaynu ognahay markii xukunka qabsaday maaragtay bishii may in maaragtay hubkii dawladda dhexe ay haysatay oo dhan uu qabaa'il gaara siiyey oo ay isku beel yihiin oo maxaawisley ku tilmaamay hubkan haddaba tirada badan ee labada maaragtay cadhamayd la wadeen oo afartanka tan ah oo dhowrka boqol oo qoryaha shiishka toosan leh ay ku jireen oo ay ku jireen qoriga dhashiikaha ee fudud oo tiro badan inay ku jireen rasaas badan inay ku jirteen hub badan oo halisa oo aan weligii soomaaliya imanin inaanu maaragtay hubkaasi ka koobnaa waxaynu ognahay markaa gacan dawladeed inuu ku yimi aan qof shaksi ka soo gadan karin etoobiya kasoo gadan karin isagoo sii hadlayey ayuu sheegay wasiirkan ka tirsan maamulka uu madaxda ka yahay siciid cabdulaahi deni in xilka qaadis lagu sameeyo oo xildhibaanada baarlamanka riddada ay la xisaabtamaan xasan gurguurte xamse cabdi barre iyo adan madoobe oo ah madaxda ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya si loo badbaadiya buu yidhi dowladda riddada waxaa muuqata meesha ay joogaanna xitaa inaanay ku shaqayn karin maanta inaanay ammaan ku ahaynba oo caasimadii in lagu shaqeeyo aanay ammaan ahayn taas macnaheedu waxaa weeye nimankaas xamar loo doortay dawladda loo doortay inaanay dawladdii gacanta ugu jirin deedna waxay ka shaqaystaan oo keliya shuftanimo uga shaqaystaanba inuu xukunkii isu bedelay cunaqabatayntii hubka laga qaaday inay ahayd mid lagu degdegay deecafintu inay ahayd mid lagu degdegay waayo dawlad mas-uuliyad qaadi karta oo mas-uuliyadda dal iyo dawladnimo ka bixi karta oo shuruucda ilaalin karta oo fursadaha la siiyey dalka uga faa'iidaysan kartaa meesha ma taalo sidaa daraaddeed baarlamaanka soomaaliyeed xil ayaa ka saaran shuftadaa inay dadka ka qabtaan waxaan ugu baaqi lahaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta labadaaba baarlamaanku inay xilka ka qaadaan si loo helo badbaado bal loo raadiyo in dalkan la badbaadin karo laguma sii eegan karo aadan madoobe iyo xasan sheikh dalkan iyo xamse dalkan laguma sii eegan karo dhowaan ayay ahayd markii iska horimaad xooggan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka soo jeeda degmada cabudwaaq iyo kuwa sirdoonka maamul goboleedka ay shahaadada dirarka ee galmudug uu ka dhacay deegaan u dhow degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona maleeshiyaadku ay la wareegeen qaar ka mida gaadiidkii siday hubkii u socday kooxda riddada soomaaliya waad mahadsantaha walaalka abu xasaan faahfaahin dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha degmada buuluburde ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray weerarkaasi shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigyada iyo fariismaha maleeshiyaadka riddada ee deegaanka bariire dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa laba qarax oo mujaahidiinta shalay ay ka fuliyeen ee deegaanka bariire kaasoo ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa deegaankaasi waxaa qaraxyadaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale kataabel akhbaari ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo olole lagula dagaalamayo kaneecada oo laga fuliyey degmada jawmaame ee wilaayada jubbada hoose xaaris cabduqaadir ayaa tafaasiisha warkanaya
muuqaalkan kooban ay kataab al akhbaariye kusoo bandhigtay mashruuca la dagaalanka cayaanka oo ay wilaayada jubbada hoose ka samaysay degmada jamaame ee wilaayadaasi waxaa lagu arkaya deergarowga xirfadlayaasha u diyaarsan buufinta kaneecada iyo cayayaanka kale iyagoona si wada jira ugu jihaysanaya dhanka fulinta mashruuca lagula dagaalamayo cayayaanka xaafado ka mid a degmada jamaama ayaa la arkaya iyagoo si habsamele uga sameynaya buufinta xasharaadka macayaanka
wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta haybiinaha kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya askartan towbadkeenayaashaha oo dhowaan ay soo bandhigtay wilaayada hiiraan ayaa in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxayna tababaro kala duwan kusoo qaateen wadamada eritereya iyo yugandha in muddo ah oo ay ku howlanaayeen la dagaalanka shareecada islaamka ayaa ugu dambeyn allah fahamsiiyey wadada qaldan ee ay ku socdeen iyagoo towbadkeen ah ayaana lagu soo bandhigay magaalada buqaqable markii towbada loo qabtay ayaa waraysi dheer oo ay siiyeen idaacadda andalus kaga warbixiyeen dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen ku biirista safka gaalada bismillaah magay maxamed aadan hafow sabriye ciidanka meel raisme ku goraday muqdisho harada gordom meelasan noo qaaday tababaralasiin qaadan er eritrean nijey atumiyo koo bilood amala miila errowni mishalka saanami loo meel raisa buurure aho kuleel ahoona nijey meelasiin aan rowni atumi koo bilood anaka jarni gaardigaadi iyo buurtadida ku dhaado meel raisa kofadigu kudhiim arnaage dad oo meel raisa dhibaati oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadan aray adee afartan iyo meelaas nafgalaan iyo datan dhoo kumadowdeen gaaji iyo rafaadilin oo banaanka laga duugay ee jiraan oo habaalgaabla lingood inaa ma jarto adaa meel raisa lambad yara siligarahin walka duugi leeda walana qaaday meel nishaanahin soomaali armasla guutuda lijey guutudana hilwiin arada hilwiin lijey meel raisa dagaalasanar arshaa meel rais waljara ku dambean si dhammaysanar madaxda nin kuwaas anin sheegtay ninanijey dagaalka oo basti galni meel raisa dad badan meel raisa murtadiinta oo lagu dhamaayo jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen jiraan ku roorin leh dagaalka meel raisa iyo la boojiysan yahay meel raisa gaaji oo dad haa dad halgali murtadiinta eedeeda linku badi dhaawana ma qaadan magacaygay adow yurkaab aadan isa gelere bokool udur ya ku qoradimadi hore anikoo alankaabtagahayni kii alankaabtagahay usku nagdi sagaal bilood beembeeng miilininihaay maardembe maynanere goriha qaadadaasan hamarah ku qaadadaasangananere diyaari miilinanoo ka qaaday hamarana nishayn gabaharanana laleey maarlamaad wayna qaaday hatana tababar kale hatana nin qaadi gaba wadangaale kambaale laleeninije yuaandha lamangleying ayaa sida bilood anada dugdaas hatan urur halinkiiba maybuatumuy walaasa dugdaas an gaaladaasi wal an shal fahmawba mahaynab gaala an magaaja madba mafahangneb dugudka la isku gordaan alikin ronya tii afaraad waxaana qaaday hatan harana nageenahninagi shan bilooda meeli maangmaangi intointoylanjijiifni maagomaago tiiliyaadana nasii goridi gaba adadaylile ku hoolgalana naari adaday sidabilooda roogni ma haynahayn sida urur ugu dambeyn waxa ay baaq towbadkeen ah u direen maleeshiyaadka weli ku madax adeegaya gaalnimada ay ku sugan yihiin alxamdulilah meel rais murtadiintan aku bay waan ilaahay hadda meel rais dadka islaamka aan hadda jaru eed iada lahayn ka dhawey gulaan rajeeya dadka islaamka dadka meel rais foorumadaas meel rais ka jiraan dhibaatadaas rafaadkaas salaad la-aantaas ha ku bayanaas dhiibaan la islaam dadka islaamkaas dhiiban dadi hadda gudam fadahaana meel rais isku dhaafale meel rais areen walfaydila yoo ku deeraan maleh annamadi dhatang madhaboon lankiibo laalada ereed warkay dheegi doono marlamaadi mardemb lankiibo gabakiisuga aan ogaayay iskala noolaynan ka jar marahe muslumiinta galantiyo anis dhiibay taa'ibiintan lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ayaa ku biiraya tiro askar towbadkeenayaal ah oo maalmihii u dambeeyey ay soo bandhigayeen maamulada islaamiga ah waad mahadsantahay walaalka cabdiqani bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa ka faa'iidaystay gurmad caafimaad oo ay gaarsiisay wilaayada islaamiga jubbada hoose bashiir muxudiin abu ayman ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya safaa xasan daawadeedu sharaabadan saddex waqtiyaa siinaysaa ma garad waa kii caarada ma fahanti kanna saddex waqtiyaa siinaysaa kaniinkan hal subaxdii hal habeenkii dhegta meeshan hoose boomaatadaanka marinaysa ma fahanti wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee ka koobnaa ducaadda iyo dhakhaatiirta ee gurmadka ka waday degmooyinka iyo deegaanada qaar ee jubbada hoose waxa ay dhowaan gaareen degmada xagar in ka badan shan boqol oo ruux oo ka kala yimid gudaha magaalada iyo deegaanada hoosimada degmadaas ayaa ka faa'idaystay deeq isugu jirtay baaritaan iyo daawoyn lacag la-aan ah muddo laba maalin ayay howlaha gurmadka ka wadeen degmada xagar taasoo dadku ay si siman ugada faa'iidaysteen ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska beesha bartire ayaa aada u soo dhoweeyey gurmadkan ka yimid dhinaca maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose maasha allah maasha allah maasha allah dadkii caafimaad dhakhaatiir xarakada ay soo dirtay gaar ahaan wilaayada jubbada hoose ayaa soo gaaray degmada alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsan wixii haddii ilaahay uu soo dhiibay wadeen unbay noo keeneen dadkii reemiigana aada loo daaweyn hayaa u imaaday soomaali oo dhan ka kooban alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dadkii haddii juhdigan bixiyeyna ilaahay ajar iyo xasanaadha ka siiyo annagana waa soo dhoweynaynaa bahda caafimaadka iyo ragga ducaadda ee ducaadda iyo muxuu ahay dhakhaatiirta iyo iclaamka intaba waan u mahad celinayna waana soo dhoweynaynaa intii ay socdeen baaritaanada iyo daawooyinka lacag la-aanta ee lasoo gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmada xagar waxaa dhinac socday kelimaad baraarujin ah oo ay jeedinayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada maanta marka dhakhaatiir tayalaha u timid daawo tayalaha loo keenay aad bay ugu faraxsan yihin si kalsooni leh yay u yimaadeen mara daawada u qaadanayaan dadka qalbi ahaanna waa loo daaweynaya waa loo dhabiibahayaa oo diinta ilahay tawxiidkaa loo sheegahayaa dhanna maaragta ilaadka daawadii jismiga ayaa la siinhayaa dhakhaatiir labadaba maarata ku filan oo xagga ducaadda iyo xagga maarata daawadaba aqoon u leh labadiiba maarata way u shaqaynayaan way u taagan yihiin marka fadligaas allah bixiyey maarata waxaan leenahay haadaa min fadli rabbina wey marka arrinka asaga ilaahay fadligiisa wey allahan ku mahadinaynaa uma bacdallaahina mujaahidiinta ee arrinkaa u istaagay dhiiggooda iyo wakhtigood iyo maalkood u huray baan ku mahadinaynaa ee maarata xarakata shabaabka mujaahidiin ugu dambeynna qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misana qaatay daawooyinka ee ku sugan degmada xagar ayaa ka horceliyey sida ay ugu baahnaayeen hawshan gurmadka ee deegaankooda soo gaartay magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh aadan guudow joogo degmada xagar ilaahay ha ku mahadsan walaayada islaamka ee takhaatiir ka socotaa noo imaaday caafimaad ciyaal ayaan wadaa dhowr cunug ah daawaana qaatay ilaahay aanu ku mahadin haynaa alxamdulilah maanta farxadda deegaankiisa maanta alxamdulilah boqolkiiba boqol dadkii deegaanka baadiyii kii ahay iyo kii magaalada joogay kulli waa insha allahu daawo fiican ay qaateen maasha allah ilaahay ha ku mahadsan intaas kadibna walaayada islaamka oo noo soo dirtay ha ku mahadsan alxamdulilah daawada waa loo baahnaay meesha waa loogu baahnaay isniinab maxamed bayaw deegaankaaga xagar cadey maasha allah ka waran maanta neefsana jirta kaali arag ay wallaahi qaarkan dambe ay xanuunay sinahan dambe ay xanuunay daawada ad keenteen khayr allah idinkiiga dhigo anankana khayr allah nooga dhigo muslimiinta ay noo keeneen nabadgelyada barwaaqada bashbashka biyocabka allah ilaahu idinku caafi anankuna nagu caafi aamiin horey sidan oo kale waxay dhakhaatiirtan ka socdeen maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose deeqa caafimaad ay u gaarsiiyeen bulshada ku kala dhaqan deegaanada yara iyo goodaayo oo ka tirsan degmada dhoobley waad mahadsantahay walaalka abu ayman ugu dambayntii xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtad gurgurta iyo maleeshiyaadkiisa ay ku fashilmeen duulaankii laba sano ka hor ay ku soo qaadeen qayb ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku warramayo cabdiqaadir maxamed rabbaani mustaf dhuxulow oo ka mid a xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay fashilka iyo guuldarrada kooxda xasan garguurta ka soo wajahay dagaaladii labadii sane lasoo dhaafay ay ku qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya murtadkan ayaa sheegay in mujaahidiinta bariga afrika looga adkaan karin xurko iyo xamaasad qof keliya ka socota taas oo uu ula jeeday qar isku-xornimada xasan garguurta uu ku galay dagaalka ka dhanka ah dholalka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka xildhibaankan oo ku diganaya xasan murtad jabka iyo hooga ku qabsaday macaarigtii adkeed ee looga adkaaday ciidamadiisa ka dhacay gobollada dhexe ee sida daran loogu jabiyey maleeshiyaadkiisa uu mikrofoonka iyo saashadaha layska arko ku horkacayay ayuu murtad dhuxulow tibaaxay in wixii guuldarree dhacay mas-uuliyaddeeda uu dusha u ridan doono xasan garguurte waxaa soo haray shabaabka runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaali ka waday laakiin dagaali ka waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruuriyaa loo baahnay hal qof oo meel fariista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma rey karo waxaan waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan research la sameeyaa la rabay laakiin hal qof oo iska socda oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladada garabka u saaran tahay oo labada aqaloo baarlamaanka u saaran tahay shabaab ma difiid garay kari xubno badan oo ka mid a golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa horey u saadaaliyey dagaalka indhala-aanta ah ee xasan garguurta ku qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo ay sheegeen haddii ay ku soo jabaan dagaalkaas inay u diyaar noqonayaan wax la mid a wixii ka dhacay waddanka afghanistan hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya xasan garguurta ayaa noqday tusaalaha ashraf qaaniga labaad ee soomaaliya isaga oo mar waliba taagan masraxyada fadeexadda islamarkaana xiran garaadooyinka guuldaro ee kufriga caalamiga ah ugu dambeyntiina xasan garguurte ayaa kooxdiisa kala kulmaya caqabado badan iyo mucaarado aada u xoogan oo intooda badan salka ku haya guuldarooyinka uu kala soo kulmay fagaarayaasha dagaalka iyo wax kabeddelka dastuur gaaleedka u yaala kooxdooda kaas oo sii xoojiyey khilaafaadkii horey u dhex yeelay maamul goboleedyada murtadiinta iyo taliska villa soomaaliya mahadsanid rabaani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu